إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxulwaraqaad waxaan ku dhex jirnay alaxkaam atakliifiya saddexaan soo qaadannay waxaan soo qaadannay waajib iyo manduub iyo mubaax labaa noo dhimaneed labadii ayaan inta ka gelaynaa alraabic waalkhaamis midka afreeye iyo kanshaneeya almaxduuru waa kii la manciyey iyo walmakruuhu kii la kahday labadaas weeye walmaxduuru maxduur maa shay weeye yuhaabu huwa qofka ajar la siinaa calaa tarkii ka tegiddiisa wa yucaaqabu loona ciqaabaa calaa ficlii samayntiisa walmakruuhu makruuh maa shay weeye yuhaabu huwa qofkii ajar la siinaa calaa tarkihi ka tegiddiisa walaa yucaaqabu huwa qofkii aan la ciqaabayn calaa ficlii samayntiisa waxaan halkan ka gelaynaa waxaa la yidhaahdo maxduur ama xaaraan iyo makruuh oo ah karaaha labadaas xadkooda shiiku marka wuxuu ku qeexay xukunkii xukunkii bisuu ku qeexay wuxuu yidhi walmaxduuru maxduur maa shay weeye yuhaabu huwa ajar la siinaa yuhaabu huwa shaqsigii ajar la siinaa calaa tarki ka tegiddiisii waa wixii qofku hadduu ka tago ajar ilaahay ka siinaa meeshaas waxa weeye laasim qaydkii waajibkaay u baahanta oo ah imtihaalan markuu ilaahay dartiis uga tago weeye oo shaygan isagoo xaaraam ah uu ogaado allaah dartiisna uga tago wa yucaaqabu waa loo ciqaabaa huwa shaqsigii calaa ficli samayntiisa tanuna waxa weeyaan waxay u baahantahay qaydkii ahaa oo ahaa wa yastaxiqul ciqaaba ciqaabuu ku mudanaa qofka hadduu xaaraam sameeyo hadduu qofku xaaraan sameeyo waxa weeyaan laasim wuxuu mudanaa ciqaab hadduu doonana ilaahay waa ciqaabaa haddii uu doonana waa cafina laakiin waa shardi xaaraanta uu sameeyey inaysan gaalnimo ahayn hadday gaalnimo tahay waa la hubaa iyada in loo ciqaabayo waa la hubaa taxta almashii'a kuma jiro xaaraantu middeeda kale xaaraan marka lagu yidhaha muxaram waa inaad ogaataa waa darajaad muxaramkuma sinna muxaramkuma sinna shirkigii waa muxaram dhiiggii muslimkuna waa muxaram caasiwaalidinimadii waa muxaram isbaalkii surweelka qofku jidaana waa muxaram islama eka marka islama eka muxaram magac guud weeye waa xaaraan haddii la yidhaahdo waa magac guud gaalnimadu waa xaaraan haddana dunuubta ka hoosaydaana waa xaaraan kulligood muxaramaa la yidhahdo laakiin waa derajaad waa kala tagsanta marka wa yucaaqabu calaa ficlihi qofkan waxweyn samayntiisa waa loo ciqaabaa macnaha ciqaabu mudanaa oo in la ciqaabu mudanaa weeye taasu waxa weeyaan waa maxduurkii walmakruuh makruuhi maa shay weeye yuhaabu huwa qofkii ajar la siinaa calaa tarkii ka tegiddiisa waa imtihaalan marka uga tago waa wax qofku hadduu ka tago ajar ilaahay ka siinaa walaa yucaaqabu loona ciqaabmaa calaa ficli hadduu sameeyo hadduu sameeyana waxa weyn ajar uusan helayn maahane ciqaab la ciqaabi maa karaahiyada waa sidaas weye karaahiyada waa sidaas sida mihaal gacanta biixdaa qofka wax ku sii hadduu iska daayo gacanta markuu ugu taago inta ku soo dhacdo uu bidixdinta ka qaado midigta ku qaado amar qaadashadaas ajara ilaahay ku siina ilaalintaas uu sunnada ilaalaya ajara ilaahay ku siina hadduu bidixdii ku siiyana dembi loo qorima dembi loo qorima laakiin ajarkaas weyna ajarkaasu weyna arraabic midka afreeya raabicaasoo min aqsaami alxukmi xukunka aqsaamtiisa ka mid a xukunkii atakliifiyi takliifka loo nisbeeyey almaxduuru waa shayga la xaaraamtinimeeyey wa huwa maxduurka luqatan min jihati luqa xagga luqada ismu mafcuulin weeye oo min alxadri mancin laga keenay waa ism mafcuul oo laga keenay diidid mancigaas xadrigaasoo bimacna manci diidid macnaheed ah xadriga macnaheeda waa diidid yuqaalu luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa xadartu shay shaygii waan diiday idaa xaramtahu markaad xaaraamtinimaydo hadaa tira shaygan waa xaaraam macnaheeda waa la diiday weeye wa huwa taxriimku raajicun wuxuu u laabanaa ilaalmanci mancigu u laabanaa taxriimka wuxuu u laabanaa macnaha mancigaa sababtoo ah haddii la yidhaha shaygan sharcigu waa xarimay macnaheedu waa maxay sharcigu waa diiday in la sameeyo wey marka macnihii luqada ahay u laabanaa macnahan sharcigaa marka la yidhaha shaygan sharcigu waa waa xarimay macnaheedu waxa weye waa diiday sharcigu in la sameeyo marka macnihii luqada ahayuu ku laabana wa minhu macnahaasuu ka mid ahaaday oo xadriga manciga wa minhu macnaha mancigaahuu ka mid ahaaday qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wamaa kaana cadaa'u rabbika rabbigaa siismadiisu ma ahan maxduuran mid laysku diido marka maxduuran waa mamnuucan waa macnahaas luqada wa istilaaxan xagga istilaaxa maxaa la yidhahdaa xadri wa istilaaxan xagga istilaaxa maa shay weeye maxduurka maa shay weeye maxduurka dalaba sharcu sharcigu uu dalbay tarkahu ka tegiddiisa dalaban dalabna uu dalbay dalabkaasoo jaasiman go'an waxaa la yidhahdaa xaaraan amase maxduur wixii sharcigu dalbay in laga tago oo uu yidhi sharcigu yaan la samayn marka maa dalaba sharcu haddii la yidhaahdo tarkahu saddexaa ku baxee waajibkii manduubkii mubaax saddexdaa sharcigu ma dalbin in laga tago dalaban jaazimanna waxaa ku baxay makruuhii maxaa yeele makruuha sharcigu waa dalbay in laga tago laakiin jasmi kama dhigin jasmi kama dhigin oo min al afcaali ah waxay noqon karaan waxaa sharcigu yidhaha laga tago oo min al afcaali afcaal ah ka cuquuqil waalidayn sida labada waalidoo lagu caasigaroobo iyo wa isbaali hiyaabe dharka oo la jiido in waxa weeyaan dharka amase qamiiskii ama macawiistii ama sarwaalkii inuu aanqawa ka hoos maro waa ficil sharcigu xarimay oo uu yidhaha laga tago labada waadidoo lagu caasigaroobo waa ficil oo sharcigu xarimay oo uu yidhaha laga tago awil aqwaali ama waa hadallo hadallo uu sharcigu xarimay oo uu yidhaha laga tago kal kiibati sida xanta oo kale qof waxa weeyaan inaad wax ka sheegto wax uu dhibsanayana aad ka sheegto haba ahaadeen waxaas wax uu sameeyey wax uu sameeyeyba ha ahaadeen saasaa nabigu ku fasiray sala allahu calay wasalam xanta waxaa la yidhaahdaa inaad qofka ka sheegto wax uu dhibsana in laga sheego xataa hadday tahay waxaas wax uu sameeyey waxa weyan waa xan waa xan saas u fasiray nabigu sala allahu calay wasalam iyo wa namiimata isku dirdiridda hadal oo laba qof aad iskula diraydo waa aqwaasha xaaraamta oo sharcigu reebay aw acmaali alquluub ama waxaan sharcigu reebay waa acmaasha qalbiga oo maxaa ka mid ah kalxiqdi sida cuqdadda iyo urgurudka cadaawadda qalbiga wey xiqdigu kalxiqdi sida cuqdadda iyo walxasadi xaasidnimada waxa weeyaan xiqdigu waa cuqdadda amase cadaawadda qalbiga xasadkuna waa inaad jeclaato qof ilaahay nimca siiyey nimcadu inay ka wareegto qof ilaahay nimco siiyey aad waxaad jeclaysanay nimcadan ilahay inuu ka qaado waxaada ku qanacsanayn qaabka ilahay wax u qaybiyey marka waa arrin aad u khatar ah marka marka la yidhaahdo marka muxaram intuba soo gelaya afcaasha sharcigu reebay aqwaasha sharcigu reebay iyo acmaasha qalbiga ee sharcigu reebay wuxuu yidhi wal qaydu qaydka ala wal horeeya qaydka horeeya waxa weye maa dalaba sharcu tarkahu waa intaas walqaydu lawal qaydka hore liikhraaji lwaajibi waajibka bixintiisu u sugnaaday iyo walmanduubi manduubka bixintiisa iyo walmubaaxi mubaaxa bixintiisa walqaydu haani qaydka labeeyaana oo qaydka labeeya waa maxay dalaban jaaziman wey dalaban jaaziman weeye walqaydu haani qaydka labeeyaana liikhraaji lmakruuh shayga oo karaahiyada ah lagu bixinaa maxaa yeelay karaahiyada sharcigu waa dalbay in laga tago laakiin dalab go'an ma ahan walxaraamu xaraamta diddulxalaali xalaashu lid ku yaho ka soo horjeeda waxa weeyaan xaraamtu waxay lid ku tahay xalaasha yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadaa kanu xalaalun waa xalaal wa haadaa kanu xaraamun waa xaraam way iska soo horjeedaan kamaa qaala tacaala sidii ilaahay ba yidhi walaa taquuluu hadhihinnina limaa tasifu alsinatukum liwasfi alsinatikum maada masteriye ka dhig walaa taquuluu hadhihinnina limaa tasifu alsinatukum liwasfi alsinatikum carabyaalkiinna tilmaanta ay tilmaamayaan daraaddeed alkadiba been ha dhihinnina haadaa kanu xalaalun waa xalaal wa haadaa kanu xaraamun waa xaraam litaftaruu inaad ku been abuurataan calallaahi ilahi korkiisa alkadiba been waxaa ka dhalanayda waxaan alla xalaalayn haddaad tidhaa waa xalaal ama waxaan alla xarimin aad tidhaa waa xaaraam inaad ilaahay ku been abuurataan haddee qof ilahay ku been abuurtaan waa hooga wuxuu yidhi marka xaraam waxay xalaalay lid u tahay qowl kalaa jira marka oo ay usuuliyiintu yidhahdaan tii u ka jawaaba wuxuu yidhi wa amaa qowlul usuuliyiina usuuliyiinta qowlka ay yidhaahdaan alxaraamu diddulwaajibi xaraamtu waxay lid ku tahay waajib ay yidhahdaan wuxuu yidhi fa ina maa huwa qowlkaasu biictibaari taqsiimi axkaami takliif axkaamu takliif qaybinteeda marka la fiiriyo weeye fa yucarafu waxaa lagu qeexaa alxaraamu xaraamta bididdi tacriifilwaajibi waajibka qeexideeda didkeed kamaa dakara saan soo marnay oo hadda imaamulxaramayn markuu qeexayay waajibka muxuu ku qeexay maa yu waxa weeye maa yusaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarkihi markuu muxaramkii qeexayana muxuu ku qeexay maa yusaabu calaa tarkihi wa yucaaqabu calaa ficlihi marka liday isku yihiin lid ayay isku yihiin marka dhankaas weeyaan meeshay lidka iskaga yihiin xagga xukunka weeye xagga xukunka markaasuu yidhi wa xukmulmuxarami hadda muxaramkiian markay gelayna xukunkiisii ilaa istilaaxi waa soo ogaanaye wuxuu yidhi wa xukmulmuxarami muxaramka xukunkiisa meladii kii weeye dakarahu uu soo sheegay almu'alifu waa mu'alifku midkuu sheegay oo min annahu sha'niye yusaabu in ajar la siinaa ah huwa qofkii calaa tarkihi tarki lmuxarami muxaramka ka tegiddiisa ajara laga siinaa laakiin biqasdi limtihaal fartoomid u qasdideeda lagu siinaa laakiin laakiin biqasdi limtihaal fartoomid iyo amar qaadasho markuu u qasto waa markaas marka ilaahay ajar ka siina xaaraamta uu ka tegey xaaraamtan isagoo awooda inuu sameeya hadduu uga tago ilaahaa kuu diiday nabigaa diiday alla dartiis uga tag waa markaas marka ajarka la siina laakiin biqasdi limtihaal waa saas markaasuu yidhi wadaalika qasdulimtihaalka haabitun waa mid sugan bian yakufa inuu reebo qofku nafsahu nafsadiisa canilmuxarami wixii sharcigu ka xarimay imtihaalan fartoomid iyo amar qaadasho linahyi sharci sharciga reebiddiisa uu fartoomayo qaasidan xaal uu qastayo bidaalika amar qaadashadaas wejallaahi ilaahi wejigiisa tacala alla waa sarreeya waxaa la yidhaha imtihaal macnaheeda waxay tahay inuu naftiisa qofku ka celiyo wixii sharcigu ka reebay uuna uga celiyo sababku uga celinaana uu noqdo amar qaadasho uu u amar qaadanaya sharcigu wixii uu reebay isagoo ula jeeda ilaahay wejigiis oo ilaahay ha ka abaalmariyo isagoo ula jeeda saasaa la yidhaha imtihaal markaasuu uhi wadaalika qasdulimtihaalka bian yakufa waa in qofku ka reebo ka celiyo nafsahu nafsadiisa canilmuxarami wixii la xarimay wuxuuna uga reebaa imtihaalan liajli imtihaalin fartoomid uu fartoomayo linahyi sharci sharciga reebiddiisii qaasidan xaal uu qastayuu fartoomaa bidaalika fartoomidaas wuxuu ula qasdaa weja allaahi ilaahay wejigiisa tacaala ilaahay waa sarreeyaah falow taraka qofka hadduu ka tago hu shayga xaaraamta ahaa linaxwi khawfin cabsi oo kale cabsi oo kale min makhluuqinuu ka cabsaday xaaraamta inuu sameeyo waa rabay qof makhluuquu ka cabsaday isleeyahay waa lagugu ciqaaba meesha waxaa ka jira maamul islaamiya maalan dib lagugu arko odoo qamre cabaa waa lagu ciqaaba isleeyahy ama wuxuu isleeyahy aabbaa kugu arka waa ku dila u xaaraamta kugu arko aabbaa ku ciqaaba isleeyahy marka ama macallinkiisii u jeedo isagu sigaar cabankaas iska tuuro makhluuq uga tegey makhluuq uu uga tegey oo uu ka cabsaday ow xayaan xayaantaas way macallinka oo kale xishood uga tegey macallinkiisa isagoo sigaar la taagan macallinkii ujikankaas u tuuro uu xishood ka xishoodo is yidhi ceeb waayo macallinkii qur-aanka afkii kugu aad ku akri jirta inaad sigaar ku cabto ow amase cajsi ama waa ka caajisi cajsigan waxa weeye xaaraamti waa isku day waa isku day waa isku day waa samayn waay wau suurtageli weyd oo maalan waxa weeyaan inuu qof diluu rabay waa qofkii ama asagayaaba lagala hormarayba ama unta raadiyu ku guulaysa waay maanta aad qayishidiisalaasu u ordaay u ordaay u ordaay waa u goy shilin uu ku gatu waay darogadii marka waa ka caajisi ee haddeer marka ilaahay dartiis ugama tegin soo ma jeedin ow riyaana ka horre riyaaan waa istusus waa istusus qof fiicanu iska dhiga waxa weeyaan dad fi akhyaaru la jooga markaasuu is leeyahay waxa weye xaaraan iyo waxaas qurunka qof lagu yaqaan yaadan noqon marka istusus weeyaan dadu istusaa ow riyaan ama istusus uga tegey ow cajsin min makhluuqin ow waxa weeye linaxwi khawfin min makhluuqin ow amase xayaa'in ow riyaa'in ow cajsin cajsigana waa kariwaa waxa weeyaan xaaraantii waa doondoonay oo u suurtogeli weyda ama wuxuu rabay inuu zinaysto waa u suurtogeli weyday inuu qamro cabu rabay waa u suurtogeli weyday qofuu rabay muslima inuu dilo waa u suurtogeli weyday waa ka tabar dhigay inta ku dadaaluu samayn waaye wuxuu yidhi shiiku marka hadalkaas fiiriya saliima wuxuu ka nabadgelaa min alismi dembigi ilama samayne liannahu lam yartakib ma samayn xaraaman xaraam liannahu qofkaasu lam yartakib ma korino ma samayn xaraaman shay xaraam ah walaakin laa ajra lahu ajar ma leh liannahu qofkaasu lam yaqsid uma qasdin weja allaahi ilaahay wejigiisa bitarki ka tegidda uu ka tegay xaaraamta weji ilaahay ulama qasdin liannahu qofkaasu lam yaqsid ulama qasdin weja allaahi ilaahay wejigiisa bitarki tegidda uu ka tegey lilxaraam meeshaas fiihi nadara ku jira ogaa tacqiibay u baahanta waxay tahay qofku shayga xaaraamtaa hadduu ka tago inta ku soo dhacdo labaa loo qaybiya inay tahay waxa weeyaan wasaawis shaygan ma go'aansan xoogaa wasaawisay aheedoo waa xadiidu nafsiga la yidhahda xoogaa qalbigay uga soo dhacday kadibna waa iska baxa qalbigii waa ka baxa kaas loo qaban maa xadiis saxiix muslimka caddayna oo waa miduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tajaawaza can ummatii maa xadaat bihi anfusuhaa maa lam tacmal ow tatakallam waxa weeye ilaahay ummaddayda waa u dhaafay wixii naftu ugu sheekaydo haddaysan samaynin amaysan afka uga hadlin wixii naftu ku sheekaydo waa xadiidu nafsi ogaa waswaas wey shaydaana wuxuu yidhi waxaa samee hoogaay waa uu ku waswaasiyey kadibna waswaaska qalbiga waa ka bax kaas loo qaban maa kaas loo qaban maa waa mid midna waxa weeye waa go'aansaday casiimuu qaatay inuu xaaraantan sameeyo qofuu rabay inuu dilo waa asageeba laga hormaro la dilo xaaraan ma samayn isago qof ma dilin soo ma laakiin waa tabar dhigay awoodu u waayey kaasu isagoo sameeyuu la midi waa loo qora isagoo sameeyuu la dembi waxaan caddayna xadiis saxiix bukhaari min xadiis abi bakra oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ida altaqa lmuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar waxa weeye laba muslim hadday hub iskala hor yimaadaan midka la dilay iyo kan wax dilay labadaba waa laba ahlunaar nabiga waa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam haada alqaatil famaa baalulmaqtuul aley garanay midkan wax dilay naarta wuxuu ku mutay muslimuu dilay laakiin midkan asagiiba la dilay maxaa ku mutay muxuu yidhi nabigu innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi wuxuu ku mutay asba waa ku dadaalay dadaalkii niyadii wey so uma jeedin diya niyadiiu ku mutay oo uu go'aansaday oo tabartu u diiday alla kacabsi ugama tegin marka naartuu ku gelaya marka casiime hadday tahay waxaa la mida xadiidku nabigu dadka afarta u qaybiyey nabigu wuxu uhi dadku waa afar qof ilaahay weynaa cilmiyuu siiyey maalna waa siiyey maalkiisa wuxuu ku maamulaa cilmigiisa waa dadka kan ugu fadli badan qofna ilaahi weynaa cilmina ma siin maalna ma siin maalna ma siin waxa weye may waxaa kakaas ka soo hor jeeday maalaa ilaahay sii cilmina ma siin maalkiisuu hawadiisa ku maamula waa dadka kan ugu shar badan waa ku tumana dadku ku layna waa xumu ku fasaadina laba qofoo labadaas marka ficilay sameeyeen fiiri marka labada kale nin wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam maal alla ma siin cilmiya alla siiye wuxuu leeyahy haddii maal alla isii lahaana sida qofkaana u maamuli laha ajarka waa kala midu kii maalka alla siiyey oo maamulayo wanaagga ku baxayo la ajaragiyu waana niyada kaliya midna ilaahi weynaa subxaana wa tacaala maalna ma siin cilmina ma siin laakiin wuxuu leeyahy haddii ilaahay maal isii lahaa sida faajirkaasaan ugu tuma lahayu le waa la dembi agyuura nabigu sala allahu calay wasalam fiiri marka haddii qofku xumaanta go'aansado kan sameeyeyuu la mid marka meeshaas nadarkaasa uga jira maslaa taqsiimkaasay leedahay xaaraanta ka tegiddeedu saas waxa weeyaan saddexa marka loo afara loo qaybiya marka xaaraamta ka tegiddeeda xaaraamta qofka ka tegey afara loo qaybiya hadduu ka tegey xaaraantii naftu waa damacday inay samaydo ilaahay dartiis uga tegey waxa weeyaan ilaahay dartiis ajara looga qoraa xadiiskii waxa weye muslimka iyo waxa weye man hama bisayi'atin falam yacmalhaa kataba allahu cindahu xasanatan kaamila oo waxaa ku jirtay riwaayadda inamaa tarakahu min jaraa'i aniga dartay uga tegey ajaraa laga siina xaaraan ma samin alla darsi uga tegey qofna waa qofkaas waxa weeyaan ayn waswaaska iska ah oo maba go'aansanba dembi loo qori ma ajarna la siima waxa weyan in allaha tajaawasa can ummatii camaa xadaat bihi anfusuha maa lam tacmal ow tatakallam marka kaas ajarna loo qorimaa dembina loo qori maa kan saddexaad waa qofkii xaaraanta go'aansaday markuu go'aansadayna waxa weyan awood u waayey waa qofkii awoodda u waayey kaas asaga waxa weeyaan waxaa loo qorayaa dembiga isagoo sameeyey dembiga isagoo sameeyey oo kale loo qoray wuu la mid yahay marka kii ajar loo qoray iyo kii xadiisu nafsiga ahaa iyo kii dembiga loo qoray waxaa kusoo dhacday waxay ku daran afar culammadu uga dhigaan qofan weligiisba xaaraantu qalbigiisa kusoo dhicin maba ku soo dhicinba kumaba fakerin weligiis xataa qalbigiisa kuma soo dhicin aad maalan qamre cabtid oo kale qofkaas dembi loo qori maa ajarna haddee looga qori maa taas laftirkeeda maxaa yeelay maba ku soo dhicin wuxuu ka mid yaha layidhi ka naa'imi walghaafili waa qof hurdaaye oo kale oo kale qof hurdaaye uu kala mid yahay marka afartaas aa loo qaybiyaa ka tegidda wa amaa faacilu lmuxaram qofka xaaraamta sameeyey bilaa cudrin cudurdaar la'aan fa huwa mustaxiqun fa huwa qofkaasi mustaxiqun waa mid mudana lilciqaabi ciqaabu mudana walaa yelzamu kana dhalamin mudashadaas taxaququhu ciqaabkii xaqiiqoobidiis ciqaabka inuu xaqiiqo noqdo ku dhacana ka dhalan maydo ka dhalan maydo wa amaa faacilu lmuxaram shayga muxaramkaa qofka sameeya bilaa cudrin cudurdaar la'aanna sameeya fa huwa qofkaasu mustaxiqun wuxuu mudanaa lilciqaabi ciqaab walaa yelzamu mana ka dhalanaydo mudashada uu mutay walaa yelzamu ma ka dhalanaydo istixqaaqaas taxaququhu taxaququ lciqaab ciqaabkii inuu xaqiiqoobo uu ku dhaco fa huwa qofka xaaraamta sameeyey taxta almashii'ati mashii'ada ilaahay ku hoos jira mashiicada alluu ku jiraaho in shaaa cadabahu bicadlihi wa in shaaa cafaa canhu bifadlihi wataqadama waana noo soo hormaray alkalaamu hadal calaa daalika macnahaas laga hadlo wuxuu noogu soo hormaray fii baab ilwaajib waajibka baabkiisuu arrintaas noogu hormar inaan la jasminayn ciqaabka halkaasay noogu soo hormar wataqadama alkalaamu hadal waa noo soo hormaray calaa daalika macnahaas oo istixqaaqa laga hadlo fii baab ilwaajib wa yusamaa magacyaalkii marka muxaramku haddeer halkan uga hadlaa magacyaalkii luqadiyaa laga soo hadlay istilaaxiyaa laga soo hadlay xukunkiyaa laga soo hadlay magacyaalkiyaa laga soo hadlay waa inuu saas kuugu kala xiranya darsigu hadhow su'aalaha qaabkay kuugu imaanayaan si aad u fahamto luqadiya u horayda istilaaxiyaa ku xiga xukunkiyaa ku xiga magacyaalka u dambeeya muxaram warkiisu saasuu ku dhammaana makruuha markaas la gela wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almuxaramu muxaramka maxduuran magacaas waa leeyahy marka muxaram iyo maxduur waa isku mid waxaa lamidahoo lagu magacaabaa wa mamnuucan wa macsiyatan wa sayi'atan wa demban waa la mid kuwaasuna waxaa lamid ah muxaram waa lagu magacaabaa maxduurna waa lagu magacaabaa maxaa kaloo lagu magacaabaa mamnuucan maxaa kaloo lagu magacaabaa wa macsiyatan macsi waxaa kaloo lagu magacaabaa wa sayi'atan waxaa kaloo lagu magacaabaa wa demban marka lix magacaan kuu sheegay ogow lixdaas magac waa isku mid waa asmaa mutaraadifa oo calaa shayin waaxid tusayda asmaa mutaraadifa weeye waaya marka waxa weeyaan waxaan idhi muxaram maxduur mamnuuc macsiya sayi'a dembi kamaa cabara bihi lmusanifu sida musanifku u cabiray maxduurka uga cabiray a maxduur loogu magacaaba muxaram kamaa cabara bihi siduu u cabiray almusanifu qowlu shiika qowlkiisa uu yidhi wlmakruuhu makruuh wlmakruuhu makruuh maa shay weeye yusaabu huwa qofka ajar la siinaa calaa tarkii maaga ka tegidiisa walaa yucaaqabu huwa qofkii aan loo ciqaabayn calaa ficlii samayntiisa haadaa kanu alkhaamis waa midkii shaneeyey khaamiskaasoo min al axkaami axkaamtii ka mid a axkaamta altakliifiyati takliifka loo nisbeeyey wa huwa khaamisku almakruuhu weeye wa huwa makruuhu luqatan min jihati luqa xagga luqada ismu mafcuulin weeye ismafcuulkaasoo mushtaqun laga soo qaatay min alkaraahati karaaha wa hiya karaahaduna albuqdu waa nacaybka falmakruuhu makruuh haddii la yidhaha shaygan waa makruuh bimacna almubqad waa shay loo carooday bimacna almubqadi shay loo carooduu ku macno yahay biwasni ism ism mafcuul ism mafcuula laga dhiga mubqadun alaleeya mubqadun ism faacil laga dhiga mubqidun la dhihi maa bifatxi lghayna la akhrina falmakruuhu makruuh bimacna almubqadi mid loo carooday ku macno yahay biwasni ismi mafcuula la akhrina taasu waa xaggii luqada makruuha istilaaxiisiyaan gelaynaa wa istilaaxan xagga istilaaxa waxa weeyaan makruuh maa shay weeye dalaba sharcu sharcigu u dalbay tarkaw ka tegidiisa marka wixii sharcigu dalbay in laga tago markii la yidhi waxaa baxay waajibkii manduubkii mubaaxii ilaa sharcigu ma dalbin saddexaas in laga tago dalaban dalab dalabkaasoo kayra jaasimin aan go'nayn dalab aan go'nayn haddii la yidhina muxaramkiiyaa baxay maxaa ilaha muxaramka sharcigu wuxuu dalbay in laga tago dalaban jaasimin dalab go'an kal iltifaati miaal karaahiyadii waxaa ka mid a kal iltifaati baalla dhugadka amase milicsiga fii salaati salaada dhexdeeda lagu milicsado biraqabati qoorta qofka isagoo salaadda markuu ku jiro inuu saas yidhaahdo saas inuu yidhahdo waa karaahi mana ku buraydo salaadda salaadda kuma burto haddaan qofku xabadkiisa qiblada ka leexin oo uusan asaga dhan kala wareegin waxa weyan dadda jira oo waxa weyan salaaddii khushuuc iyo shaydaan kala tegaya markaasuu waxa weeyaan isagoo saasa oo salaaddii ku jira marka waa karaahiye wey karaahiye weeyo waxa wyn hadda waktigaas mogtay maba la socdo salaadiisu qofkaas salaadana qofka waxaa ajarka loo qoraa inta uu qalbigiisu la socdo inta qalbigiisu la socdaa loo qora marka intaa shaydaana ka dafaya iyo waxaa ka mid a wal aqdi in wax lagu qaato bishimaali wal ictaa in wax lagu bixiyo bishimaali bidixda karaahadii waxaa ka mid a qofku bidixda qofka in wax ku siiyo ama wixii loo soo taago bidixda ku qaato taasoo kalea ka mid a walqaydul awalu hadduu kuu taqriijina isilaaxii walqaydu qaydka qaydka alawalu horreeye qaydka hore waa maxay maa dalaba sharcu tarkahu waa intaas liikhraaji maa shay ayaa lagu bixinaa taqadama ku soo hormaray liikhraaji maa shay bixintiisu u sugnaaday taqadama ku soo hormaray filmaxduur maxduurkii waan ku soo sheegnay waa waajibkii manduubkii mubaaxii walqaydu haani qaydka labaad waa maxay dalaban kayra jaasimin wey dalaban kayra jaasimin wey walqaydu haani qaydka labaad liikhraaji lmaxduuri xaaraamtiyaa ku baxaya maxaa yeelay karaahiyada waxa wey markii la yidhi dalaban kayra jaasimin haddee muxaramku isagu waa dalaban jaasimanna nalaka dalba inaan ka tagno makruuha xukunkiisii waa kana marka walmakruuhu makruuh yuhaabu huwa qofka yuhaabu waa la ajar siiyaa taarikuhu qofka ka taga walmakruuhu makruuh yuhaabu waa la ajar siiyaa taarikuhu qofka ka taga imtihaalan amar qaadashana uga taga ilaahay amarkiisa inuu qaato qofka uga taga ajaraa laga siinaa walaa yucaaqab lama ciqaabo faaciluhu makruuha qofka sameeya lama ciqaabo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed